Dagaalka ka dhacay tuulada Mareerey ayaa sababay khasaare naf iyo maal leh, taasoo keentay in la abaabulo shirar nabadeed oo lagu dhameynayo colaadda. Ugu dambeyn, labada dhinac ayaa isla meeldhigay in la joojiyo dagaalka, lana ilaaliyo nabadda si bulshada ay ugu laabato nolol caadi ah. Heshiiskan nabadeed waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin iyo odayaasha dhaqanka oo dhammaantood carabka ku adkeeyay muhiimadda ay nabaddu u leedahay bulshada. Odayaasha labada dhinac ayaa is gacan qaaday, iyagoo ballan qaaday inay ka shaqeyn doonaan sugidda nabadda iyo horumarinta deegaanka.
ninka loo bixinayo dadka loo bixinayo naftadooda haddii walaalow iyo walaalow ay is yidhaahdaan ay soo intaas bixiyseen waxaan idinka rabnay garab nagu siiya ilaahay aan ka baqno beriga ninkii la arka beri la arki maayo dadkaan dad wada dhashiyo walaal eh waaye waxa iska kiin dhow ee mareere iyona ibaarow idinka waaye
beesha shiidla una talweynaysan waxaana suuro gashay inaan iskugu keenno waaqbiye iyo baarow u dhighnay gogol beesha walmoy la yidhi adigaa talweyne ee gogol dhig gogoshii aan dhignay tuulada la yidhaahda muryaale waxaa iskugu yimid shiidla weyn waxaa iskugu yimid kaboolo waxaa iskugu yimid baarow iyo mareerey waaqbiyo iyo baar waxaana suuro gashay heshiis hordhace oo aad u fiican inaan ka gaarnay maadaama dhiigga oo ugu dhib badnaay dhiiggiina heshiis aan ka gaarnay ninkii marxuumkii oo meeshaas ku dhintay heshiis aan ka gaarnay wixii kaloo yaroo dhimanna annaga aan dhammaystirno
maalmaha waxaan mashquul ku ahayn inaan dhexdhexaad ka samayno tuulada baaroo weyne iyo iyo mareerey maanta alxamdulilah gogol ayaan ka codsanay walamoy ina dhigto waana naga aqbashay gowashii aan isugu nimid qolomo iyo intii dhallinyaro ah iyo intii ciidan ah alxamdulillah nabadaan ku dhammaysanay waxa noo dhim wax keliya waxaa waaye suuhintii inaan bixin bas inta kale waa aqbalnay gogosheennii iyo shirkeena isu qurux badan dib warshaysin fiican oo wanaagsan oo laisku sacbadsiiyey ayay ku soo dhammaatay haddee tahay madeere iyo haddee tahay baarow ilaaha kuusas ku mahadsan waxaan u mahad celinayaa in alaala intii ka soo shaqaysay gogashan quruxda badan leh ee maanta dadka beelaha walaalaha ay ku heshiinayaan inta kasoo shaqaysana aaday u mahadsan yihiin waxaan kaloo u mahad celinayaa ciidankii oo gaarka ahaa oo nabad ilaalinta meeshaas ku joogay oo beesha walamuy ka tirsanaa ayagana waxaan leeyahay maanta ha idinka gaarto maanta waxaan u malaynaa farxaddeeda lama soo koobi karo maxaa yeelay barnaamij toban sano sanooyin aan kuryoonayni maanta macnaha aanoo bilowday oo aan umalayna guusha ugu horreysay inay tahay taasoo ah macnaha dagaaladii u dhexeeyey dhowr iyo toban sano labada walaalaha ee baaroo weyne iyo mareerey oo dhowr shir loo qabtay kulley anaga kuma qanacsaneyn runta marka la sheego laakiin maanta aad iyo aadaan ugu qanacsannahay waayo gogosha aan raadinayna waxay ahayd inaan cambaha hoosiis fadhiisano weligeena shir walbana waxaan codsanayna in cambaha hoosiis la fadhiisto oo annaga aan noqono dad tashan karo alxamdulilah maanta waxaan noqonay dad isku talin karo ciidankeena hadduu yahay haddii dhaqankeena uu yahay guushii muddo aan sugaynay ilaahay maanta ayuu inuu suurtageliyey tuulooyinkii baaro weyne iyo mareerey oo xoogaa xurguf yarsoo kala dhex gashay alxamdulilah gabashii aan dhignay maanta ayaan ku guulaysanay in heshiis hordhac ah inaan ka gaarno Heshiiskan nabadeed waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin iyo odayaasha dhaqanka oo dhammaantood carabka ku adkeeyay muhiimadda ay nabaddu u leedahay bulshada.